odayaashan oo kulan ku yeeshay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha maamulka la baxay hirshabeelle uu qallaaso ka wado gobolka waxay sheegeen in guudlaabe aanan laga rabin gobolka hiiraan suuragalna aysan ahayn in maamulkiisa uu tirsado hiiraan odayaal ay ku tilmaameen kuwa uu soo kireystay ayay sheegeen inuu u adeegsanayo in colaad uu gobolka ka abuuro waxaan rabaa fariin kale inaan u diro war beenta iyo barabagaanka dhaafa war guudlaaw saas cibrigaad waa dhammaaday hiiraan waa lagaa diiday waxay ila tahay inaad raalli ahaatid odayaashii xalay aniga raadiga ka hadlaysa waan maqlayay sidii u hadlaayeen sidii cadaalad aheeda wax loo soo saaray ayaa cadaaladday rabaan inay dhabbaha ka leexiyaan waana ka soo horjeednaa sababtoo ah waxaan aga soo horjeednaa odayaashaasiito maba ahaen odayaal saxi odayaal lasoo watoo leeyahay sidaan dhaha umbay ahaayeen balaweyne ama hiiraan markay leehdo yacnaa hirshabelle hadda inay nugu nugu ay magarata ay jawhar nugu tashatabo maba ahaanbo waaba kala tagnibo inay nugu mashquulaan maaha waxay samaysanayan ha samaystaano maamkaan lasoo saarna waa sax magarata wax magarata wasiirka hadduu raaligelin ka bixiy hadduu ka bixinbo waaba ku qadeen iska bixiyo maba ahaanbo maba ahaan iska bixo halkan waxaa ka dhisan hiiraan state dawliyadaha ka dhisan muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka hiiraan ka taagnaa isqabqabsi siyaasadeed ka oo u dhexeeya madaxda ugu sarraysa ee maamulka ka arrimiya halkaasi